maamulka degmada balcad ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka qur-aanka ee degmada balcad tartankani ayaa ahaa mid si weyn looga dabaaldegay guulaha ay ardayda ka gaareen xifdinta iyo akhrinta qur-aanka kariimka waxaana loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada inay sar u qaadaan barashada qur-aanka iyo ku dhaqanka ayadaha tartankani qur-aanka ayaa lagu qabtay si loo dhiirigeliyo ardayda degmada balcad ee ku howlan barashada qur-aanka kariimka ujeedada tartankaani ay ahayd inay ardaydu ku tartamaan xifdinta iyo akhriska qur-aanka si ay ugu faa-iideystaan naftooda iyo bulshada guud ahaanba ardaydii kaalmaha hore ka galay tartanka ayaa waxaa si rasmi ah loogu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo ay ka mid yihiin shahaadooyin hadiyado lacago madasha abaalmarinta lagu guddoonsiinayay ardayda kaalmaha hore ka galay tartamida qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo sidoo kale culimmadii kasoo qeyb gashay kulankaasi lagu abaalmarinayay ardayda usoo gabagaboobay ee kaalmaha hore ka galay akhrinta qur-aanka kariimka
waxaa iyadana marka aan fududaynoo cajiib ah ardadii ku tartantay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala in la kala saaro oo dhibca loo kala qoro lana kala reebo oo kuwa kaalin u gudbay iyo kuwo kale loo kala saaro arrin fudud ma aha waa arrin dhinacyo badan markii laga fiiriyo aada mas-uuliyad u ah waayo in ummadda la dulmiyana lama rabo meeshuna dadkii oo dhan in lagu soo xareeyo lama rabo oo dad baa la rabaa inay kaalimo galaan oo wax loo qoondeeyey sidaa daraaddeed marka guddiga waxaad ogtihiin saddex xubnood ayuu ka koobnaa anigoo ah maxamed xasan isaaq sheekh mukhtaar iyo sheekh ismaaciil ood wada taqaanaan oo ah sheekhii qaryada walaalayaal inta badan musaabaqooyinka ama guddiga iyo lejnada ugu yaraan saddexdaas ayaa laga dhigaa sababkuna waxaa weeye nin walba dhibcuu qori doonaa hadhowna guddiga waxaa la rabaa in la helo garsoor laba nin hadday qaado intixaanka waxaa laga yaabaa ninkaana saddex dhibcood inuu qoro kanna afar uu qoro maxaa loo baahan yaha markaas garsoor la isugu imaado oo saddexaad meeshaan wixii wixii lagu farxa wixii ugu fiicnaay ayaanuna kaga soo jeediyey aada iyo aada ayaan ugu faraxnay qur-aanka kariimka ninkii thuluth laga siiyaa layidhi nubuwadda thuludkeeda uu dhaxalu helay aahaarta ninkii oo thuluthaan ama nis laga siiyo sida soo arooraysa nubuwada ayuu nis amba thuluthaan uu ka dhaxlay uu ka helay ninkii qur-aanka dhammaantiisa oo ilaahay dhaxashiiyo nubuwada oo dhan uu dhaxlay oo u heliyay marka aada iyo aada asiga khilaafna kama jiro waxaa la yidhaahdaa dhulka khilaafa ka jiro cirka khilaafka ma jiro saasaa la yidhi waxaa la soo sameeyey oo ah munaasabadii ugu qiimaha badneed oo lagu tartamaayo kalaamka ilaahay waxaan u mahad celinaa oo ku xiga culimmadii iyo waalidiintii ka soo shaqeeyey ma fududa in arday ku tartamaysa kelimaadka ilaahay lasoo diyaariyo la tartan siiyo la ijaaso la siiyo broseskaas waa wax maskax iyo juhdi iyo damiir badan iyo dadaal lagu soo bixiyey sanad walba markii la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa guud ahaan geyga soomaaliyeed lagu qabtaa tartan qur-aan kaasi oo loogu talagalay in dhalinyarada iyo ardayda barata qur-aanka kariimka xifdintiisa lagu guddoonsiiyo abaalmarino kala duwan